sidaa odayaashii iga horreeyey ay u tilmaameenn waa buug muhiim u ah dadka soomaaliyeed inay marka u horreysa ayaga oo wax badan ka dhex jira dhexdooda si cilmiyeysan in wax loogu sheego maadaama uu jiro waxa la yidhaahdo isir wareer ayaan u bixin lahaa aniga soomaaliya si uu daawo u noqdo isir wareerka haysta sababta oo ah soomaalida isir ahaan marka laga hadlayo qof weliba meeshuu doono ama meeshuu rabo ama meeshuu xiise ay asaga ay ka hayso ayuu la aadaa tolkiisa iyo dadkiisa aniga markii igu horreysay ee qof qoraa ah eena la qaadanayo waxyaabaha uu qoray ee qoraayaa kale ee ama qoraallo kale ee laga bixinayo oo dad ajaaniba ay leeyihiin waxaan ka soo xiganay hebel waxay ahayd mar aan diyaarinayey magister oo anoo markaas takhasuskaygana uu yahay linguistic library buug aan kala soo baxnay anigii nin saaxiibkayga ah ayaa qoraagaasi hadda aanan munaasab ahayn magaciisa inaan meeshan soo dhigo wuxuu leeyahay soomaalidu waxay u kala baxaysaa labo labadii wuxuu leeyahay soomaalida ashta ah iyo soomaalida aan ashta ahayn soomaalida ashta ahna dad buu ugu yeeray soomaalida aan ashta ahaynna dad buu asaga ugu deeqay maar waxyaabaha ee aan ka dhex arkay waxay ka mid ahayd soomaalida inay qaarna ay yihiin carab soomaalidu qaar inay yihiin oromo soomaalidu qaar inay yihiin baantuu soomaalidu qaar in ay yihiin falaasha intaasoo dhan iyo wax la mid ah ayuu ku raftay saaxiib aniga isaga aan isla soconnay ee reerka fur isla ahayn waxaan idhi meeshaan haddaan shaqo ka dhiganno annagana buuggeena wax ka duwan aan qorno soomaali ayadaaba hadda kale celcelis ay qori iyo dhibaato kale isu hayseen haddana armay qalin bilaabata inay soomaalida isku hurgufto magarta simba guuleed oo ahaa gobarnar ku-xigeenkii hore ee sielow isla markaana ka mid ah aqoon-yahanada gobolka waqooyi bari ee dadka soomaaliyeed aadna u soo dhoweeyey buugga isirka dadka soomaaliyeed oo uu sheegay in loo baahan yahay in afaf kalena lagu qoro ayaa isna madasha ka hadlay waxyaalahan aada u dareeraysa inaan fiirin waxay ahayd soomaalida waxay inta badana ku abtirsadaan carab iyo meelahaas inay galaan waxaan islaa talo buuggan arrimahaas wax miyuu ka taaban doonaa laakiin kuma arag laga yaaba inaan qaldanay professorka koleyba noo sheegi doona tan labaad yacni buugga wuxuu ka hadlayaa dhaqan sibe yacni sidii soomaalidu ay dhaqan ahaan u soo jeedeen hadda ka hor anoo jaamacadda dhiganayo baa professor jaamacadda ii dhigi jiray baa wuxuu yidhi niyahow buuggan maadaama waxyaalaan aada ugu farxay waxaa waaye kala qaybinta soomaalida muusan ka shaqaynin waxaad moodaa buugga ulajeedadiisa iyo hadafka inuu yahay mid ku socda soomaalida in laisu keeno dhinaca siyaasad ahaan markii loo fiiriyo marka hadda ka horaa professor baa iweydi wuxuu yidhi niyo markii dagaaladii ay dhaceen soomaaliya ee burburtay qabiil qabiil laisku qabsaday wuxuu weydi niyo hal shay aan fahmi waaye tan u horeysa wuxuu yidhi horta soomaalida waxay beeneysay tiyoriga jiri jiray yacni cilmiga jiray oo ah qaranka markuu dhismayo dadku waxay u baahan yihiin saddex shayba ugu muhiimsan mida waxaa waaye inay ka soo jeedaan hal asal hadda isirka oo maaragtay buuggan uu ka hadlayo soomaalidao dhan waxaa la sheegay inay hal meel ka soo wada jeedaan boqolkiiba boqol ku dhawaad tan labaad inay hal isku diin yihiin oo dad maaragtay hal diin wada waafaqsan kulligeenna dad muslim aan nahay waxaana ugu dambayntii faahfaahin dheeraada ka bixiyey taariikhda iyo sida ay ugu dhalatay buuggaasi isirka d n e-ga soomaalida doctor cabdimajiid nuur cusmaan oo sharaxaad dheeraada ka bixiyey mustaqbalka soomaalida midnimadeeda iyo jiritaankeeda buuggaasi doorka uu ka qaadan karo buuggan taariikhdiisa horta haddaan in yar ka idhaahdo horta wuxuu ku yimi si lama filaana aan ku talagelin inaan buug d n e-da soomaalida ka sheekeynayo inaan qoro horta si lama filaana ayuu ku yimi marka hore taariikhdeeda waxay ahayd anugu cilmibaare waxaan ahaa sweden jooga jaamacad lin shobni university la yidhaahdo waan dhowr iyo labaatan sano ka shaqaynayey marka qise waxay soo martay maalin cusbitaalka gabar soomaaliyeed oo cudurada la iska dhaxlo qabta waxay ahayd labadii kun iyo shan iyo tobankii baan u malaynayaa marka arrinkaas ayaan anigii dad ila shaqaynaya baaritaan aan ku sameynay arrinkii ayaa arrimo kale sii dhalisay ugu dambayntii waxay keentay inaan dhoofo oo aan soomaaliya aado oo aan d n a soomaalida aan soo ururiyo anigoo ujeeddadooda ahayd inaan bal cudurkaa aan xogtiisa soo ogaado soomaalida intii boqolkiiba ka wadata iyo sida xaalkiisu yahay horta sidaasuu horta ay arrinku ku bilowday markii hore dabadeed waxaa dhacday mar dambe ayaa waxaa igu dhaltay fikrad ah inaan d n a-ga soomaalida aan baaro taasoo runtii sababteeda ay lahayd d n a-da soomaalida waxay muddo dheer u ahayd marti dad shisheeye ah dad fara badan oo joogay cilmibaarayaal kala joogay sweden denmark u k ama ingiriiska ilaa maraykan ayaa waxay baareen d n a-da soomaalida marka hore waxaan rabaa inaan soomaalida dareensiiyo qoomiyadda soomaalida la yihahdo inay tahay qoomiyad aada u da-weyn qabiilooyinka soomaalida isku qoomiyad weeye isku mid bay noqonayaan d n a-ga aanu baaray taasay noo sheegaysaa waxay ku kala duwan yihiin male waxay noo sheegaysaa boqol kiiba afartan meela iyo boqol kiiba lixdan soomaalida aanu baaray waa intaanu baaray soomaali aanu baarin oo kale waa jiraan laakiin kuwaanu baaray sidaasa noo sheegaysaa boqol kiiba afartan meel kasoo jeeda bariga dhexe laakiin ma aha bariga dhexe loo malaynayo carabta iyo ma aha waa qurumo waayo hore noolaa shan iyo toban kun oo sano ka hor labaatan kun oo sano ka hor intaana carababa jirin iyo geeska africa maadaama geeska africa ay tahay meeshaanu ku nool nahay qomiyadaha halkaa deganna aanu isir iyo ab aanu la wadaagno yaasiin sawir dheere v o a nairobi